shirar jaraa'id oo iska soo horjeeda ayay xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ku qabteen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay ku kala aragti duwan yihiin xildhibaanada mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan xiisada ka dhalatay mooshinka ay saxiixeen xildhibaanada ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay laba ka mid ah xildhibaanadii horey u saxiixay mooshinka ayaa ka laabtay xildhibaan mudiyow maxamed iftiin oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee mooshinka horey u saxiixay ayaa caddeeyey inuu ka baxay mooshinkii uu horey u saxiixay anamay kuma tahay dadka mooshinka kusheeni shariif xasan sheekh aadan maadaama mooshin dhowr qodob la kusheeno koko shaksiga la kujeeye koko qodoba la kujeeye mooshin dhagan sheebu walaay ana tabadaay la kunagadi anina kunagadi dagaal ka dhan oo shabaab ay dalka ku jira taas daraaddeed tiitiya waa liin rooji waay mooshinka waayo may kuma dhate dalka haddii la horeeyo mooshinka hortii siis ma sheegaa un hadda maañi fulkiyo xiriirkaadii dhatiyo roogi marka may dharay haanti haruubti shal wiinin taas daraaddeed tiitiya ayaa may kunagaday ana mooshinkii la dagaalanka al-shabaab ibbaaha badanoo aan tabadaay oo sinu madaxweynaga naftiisa ku nagadi yusiibus ku nagadi anina ku nagadi xildhibaan cali xasan cusmaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee mooshinka saxiixay ayaa sheegay in la xakameeyey lacagihii gunnooyinka ay lahaayeen isla markaana lagu amray inay ka laabtaan mooshinka ay saxiixeen hase yeeshee xildhibaan cali xasan wuxuu sheegay inaysan diyaar u ahayn inay ka laabtaan mooshinka waxaa nasiib daraa in galabtaan u fadhino inaan gunnadeenna ku gorgorton gunnadana waxaa soo saaray dowladda dhexe oo federaalka u soo dhiibtay koonfur galbeed dowladda federaalka dhexe waxaan u sheegaynaa lacagtii aad u soo dhiibteen oo gunnada aad ugu talagasheen xildhibaanada iyo askartii aad ugu talagasheen haddii nin uu rabo inuu ku kala qaybo xildhibaanadii oo asiga u adeegsado noocyo kale haddaad usoo dhiibteen idinka naftirkiina farid ku jirta waxaan idinka codsanaynaa inaad tilaabo degdeg ka qaadaan xildhibaan faysal sheekh cawad oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu caddeeyey lacagtii gunnada inay ugu soo dhacday akoonkiisa dibna loogu celiyey kadib markii uu diiday inuu ka laabto mooshinka anigoo ah xildhibaan faysal sheekh cawad oo halkan ka caddaynayaa in oo maanta lacagihii oo gunnada ahayd oo saddexdii bilood markii ani la igu soo tuuray haddana in gaari la igu qaaday meel igeeyey la i yidhi mooshinkii ka laabo markii aan diidana lacagtii dib loo ceshtay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa baydhabo ku sugan kuwaasi oo doonaya in xalkama dambaysa ay ka gaaraan xiisadda siyaasadeed ee baydhabo ka jirta xildhibaan cabdifataax maxamed ibraahim geesay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee baydhabo ku sugan ayaa ka hadlay xiisada u dhexaysa xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya buuqa iyo qalaanqalka siyaasadeed ma cusub muddooyinkunba arday jari qayladhaantana arday jarti mambaahan dalkun iyo dadkun dhibaato mambaahan xasilooni darro mambaahan ti amni iyo ti siyaasadeed muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo waxaa soo gaaray siyaasiyiin badan oo dadaal ugu jira sidii isbeddel dhanka maamulka koonfur galbeed loo samayn lahaa maamulka koonfur galbeed ayaa dhankiisa halgan ugu jira inay dhantaalaan mooshinka xildhibaanada ay wadaan ee ka dhanka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay